wacan u wanaagsan khyaartawadan laga dhegeysanaysa ayay ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga waraysyada oo gooraan oo kale aad ka dhegeysataan rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada maanta aan idinku hayno barnaamijkeenna bandhigga waraysyada waxaa ka mid noqon doona shir looga hadlayay amniga garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee muqdisho oo maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kaasi oo ay ka qayb galeen wasiirada amniga iyo sidoo kale gaadiidka ee xukuumadda soomaaliya iyo sidoo kale madax ka socotay onsom ee qaramada midoobay kaas oo diiradda lagu saarayay arrimaha amniga ee garoonka barnaamijkeenna bandhigga waraysiyada ayaan idinku soo gudbin doonaa macluumaadyo ku aadan waxyaabihii looga hadlay kulankaasi waxaa kaloo aad maqli doontaan intaan ku guda jirno barnaamijkeenna bandhigga waraysyada caawa wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya oo daha furay xarunta qaran ee adeega shaqa abuurka xaruntaasi oo laga hirgeliyey gudaha xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee xukuumadda soomaaliya waraysi caawa aynu la yeelanay ujeedka xaruntaasi loo aasaasay iyo muhiimadda ay leedahay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya cabdiwahaab ugaas xuseen ugaas khaliif ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeenna bandhigga waraysiyada caawa wasaaradda beeraha ee hirshabeelle oo gaadiid loogu talagalay maaraynta fatahaadaha webiga shabeelle ee soo noqnoqday kala wareegtay hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee faw wasiirka wasaaraddaasi maxamed cumar ciimow waraysi caawa aynu la yeelanay ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeenna bandhigga waraysiyada caawa oo uu kaga hadlayo agabka ay kala wareegeen hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee faw maamulka degmada baardheere ee gobolka gadana waxa uu xabsiga u taxaabay shakhsiyaad doonayey in ay u cadaalad doontaan maleeshiyada kooxda al-shabaab kadib markii maamulku uu dhowaan soo saaray awaamiir ka dhan ah arrinkaasi oo ku aadan in shacabka ay mamnuuc ka tahay in ay la macaamilaan kooxda al-shabaab guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada baardheere faarax cabdi nuur turbac waraysi caawa aynu la yeelanay oo kaga hadlaya arrinkan ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeenna bandhigga waraysyada caawa qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan waxaa dhanka farsamada ka qaabeyn doonaa fuwaad cabdigeelle mar kale iyo bandhigga waraysyada caawa waagaag aynu ku bilowna khiyaarta wadan laga dhegeysanaysaay waxaa maanta magaalada muqdisho ka dhacay shir looga hadlayo amniga garoonka caalamiga ah ee muqdisho kaas oo ay ka qeyb galeen wasiirada amniga iyo sidoo kale gaadiidka ee xukuumadda soomaaliya iyo mas-uuliyiinta hay-adaha socdaalka iyo sidoo kale hay-adda duulista rayidka ah ee soomaaliya saraakiil ka socotay unsom ayaa sidoo kale qayb ka ahaa iyo howlgalka nabadilaalinta midooda afrika ee amisom intuu socday shirkaasi ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii loo ilaalin lahaa tayada ammaanka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada muqdisho muhiimad gaar ahna ayay wasaaradda gaadiidka iyo amniga ay u leedahay ilaalinta ammaanka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada muqdisho barnaamijka bandhigga waraysyada ayaad degeysanaysaan radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga socdaaye wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu maanta si rasmiya u daafuray xarunta qaran ee adeega shaqa abuurka ah xaruntaasi oo laga hirgeliyey gudaha wasaaraddaasi ayaa waxaa loogu talagalay inay jihayso dadka shaqadoonka ah kuwaasi oo markii hore wajahaya caqabado ku aadan meelo ay ka bilaabaan qorshaha shaqadoonka ah balse xaruntani ayaa waxa ay u sahli doontaa dadka shaqa abuurka raba in ay helaan tixraac ku filan oo ku aadan shaqooyinka ay doonayaan wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya cabdiwahaab ugaas xuseen ugaas khaliif ayaa waxa uu radio muqdisho caawa uga waramay ujeedka loo furay xaruntan
runtii aad iyo aad baad umaxsantahay reer muqdishow sidaad ola socotaba xaruntan waxaan daha furnay maanta oo ku aadan bishii kowdii december sida aad ka fahmi karta magaca ujeedadu waxaa weeyaan xarunta qaranka ee adeega shaqa abuurka waxay runtii faa'iido badan u tahay dadka u badan dhalinyarada ee shaqala-aantigii in aanu xogta shaqooyinka bannaan iskugu keenno xaruntan ayadoo dad loo tababaray oo aqoontilena ay joogaan qalabkii maxaan ku dhahdaay combyuutaradii iyo waxaala wixii looga baahnaa na ay diyaar ku yihiin in dhalinyaradu ay yimaadaan treen lagu siiyo tababaro lagu siiyo shaqooyinka ka jira waddanka gudihiisa iyo kuwa caalamiga ada in isku keeno xaruntaas si markaa ardaygu markuu kasoo baxo jaamacadda ama qofkuu shaqalaan yahay uu iman karo si loo koodgareeyo oo qof gaargarayo la helo oo markaasi wuxuu doonaya iyo shaqaduu doonayo halkaas lagala soctiiyo marka runtii waxaan isleeyahay waa xarun aada muhiim u ah waa xarun aan isleeyahay markii ugu horreysay ee waddankeena laga furo maxaa yeelay sida haddaan ku soconno waa jaantaan rabo weeye markuu qofku shaqo doonayo waa inuu qof saaxiibka waco ama meelo kale aado laakiin tan waxay sahlaysaa meel ay xogtu ku aruursan tahay oo kambaniyadii iyo hay-adihii shaqooyinka abuurayay ama u baahnaa inay loo shaqeeyo ayaa xogta keenaysa halkaasaa marka dadka runtii ay keenayaan wasiir xaruntan inaad samaysaan maxaa idinku dhaliyey
xaruntan inaan samayna waxaan ugu dhaliyey waa og tahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu waxay wakiil ka tahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka shaqeeyaha ama loo shaqeeyaha marka maadaama dadkii ay shaqo u baahan yihiin waa inay heli karaan meel ay shaqadaasi usoo doontaan oo ay ka raadsadaan ay u sahasho in qofkaasi uu ama training ku qaato oo tababar uu ku qaato ama shaqo abuur lagu sameeyo oo maxaan ku dhahdaay halkaa u shaqo keeno taasaa lagu kaliftay waana wax caalamka ka jiro oo adduunyada o dhan waxa weeyaan way jiraan meelahaas oo kale xaruma noocaas oo kale oo dadku ay shaqa la-aanta u yimaadaan oo isdiiwaan geliyaan oo dad tababaran ay maxaan ku dhahay caawiyaan oo shaqooyinka u raadiyaan wasiir marka aan ka soo tagno daafurka xaruntan shaqa abuurka ee wasaaradda shaqadu ay hirgelisay ka wasaarad ahaan qorshayaashii iyo istaraatiijiyaddii xaruntu ay ku shaqayn lahayd ma diyaariseen dabcan waaba diyaarsan tahayba meesha haddaan fulin hadaad aragto gudaha usoo gasho wuxuu dhan way diyaarsan yihiin marka waa meel xogtii ay isku imaanayso santara oo sidaad aan kuu sheegayba xogihii lagu soo aruurinayo dad u tababaran oo khibrad lena ay ka shaqaynayaan dadkuna ay imaanayaan halkaasna ay tababar ku qaadanayaan qofkii u baahan shaqo in loo raadiyana halkaa shaqa looga raadinayo qofkii u baahan c g c iyo sidii lagu diyaarana lagu diyaariyo marka olredy xaruntu aan daa furaya waaba shaqaynaysaaba maxay wasiir marka xaruntani ka bedeli doontaa caqabadihii jiray ee dadka shaqa abuurka u baahan waxay ka bedelaysaa dabcan ma dhigi karro baahidii iyo shaqa la-aantii bay soo kooyeysaa laakiin waxay muhiim u tahay qofka shaqada raadinaya ee aan meel u aadan gelinaynin in shaqadii loo sahlo oo ay aada u sahlaan karto in markuu xaruntaa yimaado kambanidii lala xiirsiiyo u codsado shaqadii halkaa qof maxaan ku dhahdaayay isku hadlaynayo oo isaga caawinayo markas xogtuu ka helay xaggey wax marayaan shaqadii andarbad xaggey maraysaa shaqo ma banaanta ma raadsan karaa jilligii waxa wey waa noocaas ama medicine ama engineer baan ahay yani taasay moodaa inay wax badan ka qaban karto sida haddaan aan aan nahay marka xaruntan la daafuray ma shaqooyinka dawladda unbaa dadku dhalinyarada ah ee shaqa abuurka u baahan ay xogahooda iyo macluumaadyadooda ay ka heli doonaan mise organizationska oo barefadka laftirkoodu shaqooyinka xayeysiiya ee soo bandhiga laftirkoodu way ku jiraan dabcan de adduunyada arkaysa marka leeyahay shaqada waa shaqeeye iyo loo shaqeeye marka qofka loo shaqeynayo inuu dawlad yahay iyo inuu yahay maxaan ku dhahay dadkan cariga brivatka waa isku mid weeyaan laakiin anagu waxaan doonaynaa un kambaniyada jira ee sida adaa sheegaysa brivatka ama ururada caalamiga shaqooyinka markaa ayay ka banaan in halkan aan keenno si markaa halkan ay uga codsadaan oo iga dalbadaan maarata shaqooyinka waa soo aroorinayna waa tahay marka ma guud ahaan dalka oo dhan bay xaruntani kabargarayn doontaa mise waxa weeye magaalada muqdisho bay ku eg tahay mise xarumo kale oo qorshe aad ku ballaarinaysaan baa jira ka wasaarad ahaan oo aad geenaysaan dabcan de waa markii ugu horreysay oo xaruntan laga furo waddanka hadda muqdishoaan ka furnay hataa muqdisho kuma filo waad karan kartaa intay muqdisho laagtahay saddex malyan baa degan laakiin waa bilow aada u wanaagsan mustaqbalkana waan rajeynaynaa in ay u gurubto istadiyada oo maarata dhiirigelin wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu dhibkooda istadiyada maarata in arrinta ay ku dhiirigeliyaan qorsho weyn nagu jirto dadka iyagu dhalinyarada ah ee u baahan fursadahaas inay ka faa'iidaystaan meelay u maraan awal hore aan haysan oo caqabado ay haysteen maxaad u jeedinaysaa si ay uga faa'iidaystaan daafurka xaruntan
waxaan u sheegaynaa dabcan kolley maanta daafur bay ahayd xiido badan iyo adress iyo dad maxaan ku dhahdaay websaryo ay ka heli doonaan baanu diyaarinaynaa haddaba iska diyaarsan kaasay la soo xiriiri doonaan way soo boqon karaan way imaan karaan runtii waxaan isleeyahay dabcan dee qofku markuu dhibaato haysan yahay oo shaqlaan uu yahay shaqada uu raadinaya haddii uu helo meel markaas uu islihi karaa leedahay waad tegi kartaa dabcan inta badan dadku ayaa imaanaya iskuna sheegaya laakiin way jiraan meelo badan ay naga soo xiiri karaan maxaan ku dhahdaay ay naga soo xiiri karaan si loo loo caawiyo
hagaag howlgal ay si wada jir ah uga sameeyeen qeybo ka mid ah gobolka hiiraan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee qeybta toddobiyo labaatanaad iyo taliska ciidanka nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom qeybta sektarka afraad ayaa waxaa laga sameeyey qeybo ka mid ah deegaanada hoos yimaada gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne halkaas oo la filayo in dhowaan ay ka dhacdo doorashada golaha shacabka ee baarlamanka jamhuuriyadda soomaaliya ciidanka xoogga dalka iyo kuwa nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom ayaa waxa ay la wareegeen tuulooyin hoostaga degmada beledweyne ee gobolka hiiraan kadib howlgallo halkaasi ay ka sameeyeen oo ka dhan ah kooxda argagixisada ah ee al-shabaab si aan macluumaadyo uga helno howlgalkaasi ayaa waxaa ka hadlay maxamed ibraahim baakaay taliyaha guutada shanaad ee qeybta toddobylabaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo xasan jaamac taliyaha qeybta afraad ee ciidanka nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom ee ka howlgala gobolka hiiraan oo ka waramay howlgalka ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada beledweyne gobolka soonka dhinaca ee galbeedka beledweyne ee nawaaxiga ceelka baar iyo luuq jeelow dhinaca bariga ee soona baar dheere iyo dhulkaasoo dhan ciidamada amisom iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya wada socda waxay ku mareen sirfaya ku mareen waxaanna samayn doonnaa haddii ilaaha yidhaha masaafooyin ka sii dheer inaan tagno oo nimankaasu nabaddiidka ah oo inay carqaladeeyaan isku dayahay magaaladan system doorashaan raba inuu ka dhaco waxaan rabnaa masaafooyinkaas halkaan tagna masaafooyin ka sii fog waa tegi doonnaa marka wuxuu ku saabsanaa nawaaxiga beledweyne inaan kormeer ku samayno oo la baaro waxa ku jira si loo ogaado bariga iyo galbeedkaba bariga iyo galbeedkaba soona luuq jeelow soona ceelka baar soona baar dheere oo dhinaca bariga ah dhinacaasoo dhan saaka waa waa ciidamadu way tageen waana joognaaba hadda dadka deegaanada waxaan u diraynaa inay nabaddiidka ka fogaadaan sistamka dowladnimada ay ka shaqeeyaan cadowgana wax macaamil ay isla yeelan waa cadowga ummadda soomaaliyeed ayagu dilahayaa hooyadooduu dilahayaa waalidkooduu dilahayaa dhallinyaraduu dilahayaa xooluhu ka dhacayaa waxa ay la macaamilaan inay sistamka dowladnimada ahaatay ay ka fogaadaan mar walba shabaab maanta waxaan usoo baxnay inaan samayno doorashooyinka horteed inaan dhukii oo dhan safayno inaan dhukii oo dhan safayno oon horkacno ciidankii oo dhan kolo meel aan tagno yaanu soo baxnay marka ciidankii oo dhan way wadhan yihiin amisom iyo s n a iyo waxaala wixii ciidan balaweyn joogay oo soo wala baxnay marka howlgalka kuma joosanayo kolo meel baan tagaynaa oo safaynaynaa doorashooyinka horteed sidaan dhulkaasi uga wala uga wala durkino
kuwaasi waxay ahaayeen taliyaha qeybta shanaad ee guutada toddobiyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya korneel maxamuud ibraahim baakaay iyo xasan jaamac oo ah taliyaha qeybta afaraad ee ciidanka nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom ee ka howlgala gobolka hiiraan oo ka hadlayay howlgal maanta ay ka sameeyeen qeybo ka mid ah deegaano hoostaga degmada beledweyne ee gobolka hiiraan howlgalkaasi oo saraakiishu ay sheegeen in ay yihiin kuwo lagu weeqayo awoodda kooxda al-shabaab looguna diyaargaroobayo qorshaha doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya ee la filayo in dhowaan ay ka bilowdaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan bandhiga waraysyada ayaad degeysanaysaan markana baardheere ayaan aadaynaa maamulka degmada baardheere ee gobolka gado ayaa xabsiga u taxaabay shakhsiyaad doonayey in ay u cadaalad doontaan maleeshiyada kooxda al-shabaab kadib markii maamulku uu soo rogay amar ku aadan in shacabku ay mamnuuc ka tahay in ay la macaamiltamaan kooxdaasi gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada baardheere faarax cabdi nuur turbac ayaa waxa uu rediyo muqdisho uga warramay dadka ay xabsiga dhigeen iyo sababta keentay
waxaa jiray maalin hore amar la soo saaray oo maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ee degmada baar dheere ay soo saareen kaasoo ahaa in aan degmadan tadbaar dheere bulshada ku nool inaysan u xuguntayn karin ururka argixisada al-shabaab inaysan maaragtay aan la ajiibi karin dalabkooda iyo yeerista ay u yeeraan dadka in aan maaragtay waxyaabada beerada lagu yeerayo waxa lamidka inaan loo aadi karin awaamir noocaasa oo aan soo saarnay baa jira iskuwa ka hor oo aan la wada miimidiya maadaama meeshaanu nidaam dawli oo ka shaqeeyo laamihii garsoorka iyo cadaaladana ay ka dhisan yihiin oo ay ka jiraan dadku inay cadaaladda iyo garsoorka iyo maaragtay dowladnimada ay ku kalsoonaadaan oo cidda is haysato ay ku kala baxaan xagga shareecada islaamka ee ka furan degmada baaree wixii kale oo hawl maamul ahna ay maaragtay maamulka iyo dawliga ay u hooseeyaan baa yaa maaragtay awamir noocaasa lasoo saaray annaga awamirta ayaa fulinayno ayaa waxaa jirtay dad ka dhaga adeegay oo iskuullada oo kale ka baxay oo maaragtay maamulayaal iskuulla oo aaday banaanka oo arrimo la xiriira dowro iyo wax la xiriira lagu soo qabtay banaanka muddo usbuuca lagu soo hayay oo hadda markay soo laabteen loo taxaaday xabsiga ayaa jiro hadda xabsiga aan ku hayno maadaama ay amarka dowladda ay diideen oo ay maaragtay amar diido ku baxeen waxaa kaloo jiro dad isugu jira culamo iyo ganacsato ayagana hadda lasoo wacay lasoo teleefon gareeyey oo layidhi imaada dowruhu imaada banaanka imaada oo ayagana kadib markii aan xogta helnay inay safar yihiin lasoo qabtay oo ayagana xabsiga loo taxaaday xirmo waa jiraan arrimahaas marka arrimo ay maamulka iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ay go-aan ka qaateen weye dadka ayagaana way xiran yihin hadda xabsiga loo hayaa baaritaan ayaana ku socdo waana sida loo mamnuucay in al-shabaab loo xuuntabo ama arrimo kale oo maaragtay dowrada iyo wixii lamidka oo kale in loo aado arrimahaas oo dhan marka wa waa la mamnuucay dadkii hadda isku dayay inay kalka sameeyaan kuwo koontag lagu sameeyey iyo kuwo katabatag lagu sameeyey intaba hadda xabsigaan ku hayna waa tahay marka ka hor intaydaan dadkan gacanta kusoo dhigin kala hore wax digniinaa oo aada siiseen ma jirtaa oo ku saabsan inaysan u xukun tegi karin maleeshiyada kooxda al-shabaab aad si fiican waan sheegnay miidiyahana ayaan maaragtay ka baahinay oo idaacadaha saxaafadda dhammaan oo la wadaagnay waana u sheegnay ciddii isku dayda inay al-shabaab u xuuntagto ama duuro u aado oo maaragtay waxyaabada seminar la yidhaahdo oo seminar ahaan oo ay u qabtaan baa jira dad dad isku xiran ama urur macallimiin ha ahaadeen ama culamo ha ahaado ama ganacsato ahaado kabtiin oo isku xiran oo kolba intay u yeeraan ay wax la yidhaahdo seminar ahaan ay u qabsaan duuro ayaga oo u yeeraan ayaa jiray oo lagu gulaamiyo dadka fakarka argixisada ama tusaale oo kale dadka ganacsatada kale ay ku weydiistaan lacago baad ah oo ay ka qaadaan waxyaabahaas oo dhan marka waa la mamnuucay waana la wadaagnay bulshada miyahaana kala wadaagnay dadkii ka madaxaday arrintaas oo baxayna waa xirnay kuwo isku dayaya inay baxaan ayagana kahortag baan sameynay ayagana sidoo kale xabsigaan u taxaabnay cid kastoo isku dayaya inay argixisada u ruuntagto ama maaragtay arrimo maamul u aado argixisada oo dowlad ahaan u aqoonsan oo amarkooda ajiibo waa dad argixisada aqoonsan waana dad sabood siinaya argixisada ilaa sar ayaana loo qaadaya somaaliya dadkan hadda aad soo qabateen rabay inay u xukun tagaan maleeshiyada kooxda al-shabaab intay gaarayaan tiradii hore aan soo qabanay waxay ahaayeen tiro lix ah oo maaragtay oo kiiskooda aan katabata ku sameynay oo marka hore ayagoo awamiir ee qabta magaalada oo la wargeliyay inaan la aadi karin ayay si dhuumaaleysaa ku baxeen waxayna ahaayeen dad maamulayaal iskuulla ka ah ilaa lix binood bay ahaayeen muddo usbuuc ku dhan baa maaragtay banaanka lagu soo hayay shalay magaalada kusoo laabteen galab saasa ma ayna markii aan xogtooda helnay inay soo laabteen isla xalab oo xabsiga ayaa loo taxaabay oo waa la xiray lixdooda way xiran yihiin waxaa kaloo jira dad ganacsatada ka mid ah iyo qayb ka mid ah culimadiinka oo ayana sidoo kale aan xogta ku helnay inay bixi rabaan oo ay looga yeeray banaanka oo ayadana sidoo kale laga qabtay oo markii aan xogtooda helnay lasoo xiray oo hadda xabsiga ku jira ayaguna waa jiraan ayaguna waa afar ka mid ah waa ganacsato laba ka mid ahna oo culamada waaweyn oo magaalada ayay ka mid ahaayeen marka adigu laba tobankaas qof baa hadda ayaa xabsiga ku hena
baaritaan haddaad ku samayseen marka maxaad ku ogaateen dabcan waxaan ogaanay oo noo caddaatay dadkaan dad shacaba inay yihiin dad la rabeeneynayo oo la handadaayo oo maaragtay adaha dhulka lagu dhufanayo inay yihiin dadka hadda qolada hadda saakaraysa inay baxdo oo culummada iyo ganacsatada suu jirtay annagu waxaa markii aan xogtooda helnay waa u yeernay waan weydiinay ma jirtaa baan nidhi inaad ashaab u socotaan oo lidin yeeray way jirtaa baan ku nidhi waxaan ku nidhi waxaan rabnaa inaad joogtaan magaaladiina arrintaas suu go-aan baa laga gaaray inaan la bixin al-shabaab maaragtay aan loo xugun tagin waxba yaraatee mucaamalo ayaga iyo bulshada halkan ku noolo degmadan baareer inaysa dhex mari karin waxaan rabnaa inaad masaajidiina wixii culamaa ay masaajidooda iyo maaragtay madaarisooda ku ekaadaan wixii ganacsigaana in ganacsigooda iyo howlahooda shaqay haystaan laakiin qof meeshaan ka bixi karo oo magaaladan ka bixi karo inaysa jirin baan la wadaagnay wixii waxay nagu yidhahdeen annaga waa nala soo wacay amar baa nala siiyey soo galaa nagula yidhi haddii aan banaanka joognana maaragtay waxa weeye waa waxaan ka baqaynaa inuu dhib naga soo gaaro kooxda argagixisada marka inaan ajiibno oon aan aadno ku qasbanahay waxaanina marka haddii ay qasab tahay inaad aadaan laga bilaabo saacadan waa xiran tihiin xabsiga xabsiga ayaana jeedaysaan baan ku dhihi marka sidaasaan xabsiga hadda yaan ugu weynay iyaas ku xiran yihiin qoladan kale oo ayagu meesha tagay ayay bilaabay dambiilayaal oo amarka dowladda ka dhaqaaqeeyeen oo ilaa baa laga qaaday oo xalaa guryaha lagu dhacay lasoo qabtay waa la xirxiray waxay maya waan kuu sheegay dadkaan dad hadda xun u socday ma ahaan dad cadaalad raadsanayna ma ahaan waxay ahayn dad loogu yeeray in dowlad loo qabto oo maaragtay brograamyo iyo fikirka argixisay
kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada baarreere oo ka hadlayey dad ay xabsiga u taxaabeen magaaladaasi bandhigga waraysyada ayaad degeysanaysaan radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga socdaa qeybihii dambe ayaan isa soo gaarnay markana waxaan aadaynaa dhanka iyo hirshabeelle wasaaradda beeraha ee hirshabeelle ayaa waxa ay gaadiid loogu talagalay maareynta fatahaadaha webiga shabeelle ay kala wareegtay hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee faw wasiirka wasaaraddaasi maxamed cumar ciimooy ayaa waxa uu caawa radio muqdisho uga waramay waxaay ka kooban tahay agabka maanta ay kala wareegeen hay-adda faw ee qaramada midoobay iyo waxa uu kusoo korin doono hirshabeelle maanta oo ay taariikhdu ahayd kowdii bisha disember labada kun iyo kow iyo labaatanka ayoontuna ay ahayd arbaco waxaanu faw kala wareegnay ka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ahaan hal gaadiid ama hal gaari sidaad u taqaano iyo saddex mooto oo loogu talagalay in loogu adeego waxna lagu qabto wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle hirshabeelle ahaan arrintaasi waxaa soo wareejiyey oo isku xilqaamay hay-adda faw horena macnaha waxyaaba badan oo beeraha wax looga qabanaayo sida qaarkood qalab oo ka horeeyey cagaf cagafyo sida qalab kale oo xoogaa beeraleeyiga iskaashatooyinka wax loogu qabanayo ama la siinaayo oo kale ay hor u keeneen maanta se arrinta aan la wareegayna waxay ahayd hal gaari iyo saddex mooto taasoo la rabo in loogu adeego umatara hirshabeelle hiiraan iyo shabeellaha dhexe dadka ku nool laguna qayb qaato fatahaada yareynta fatahaada ee webiga meel kasta oo ay isleeyahay in lagu gaaro oo loogu adeego haddii ay alayd magaalada haddii ay laatay jiinkii webiga ee tuulooyinka meel kasta oo la leeyahay iyo wax kasta oo lagu qabtaba waa gaadiid oo loogu talagalay shaqo waana ma aha gaadiid loogu talagalay dalxiis iyo raaxo waa gaadiid shaqo waxaana u socotay waxawaaya wasaaradda ana shaqsi uma imaan arrintan oo badan ka kaawaysa kana caawinaysa kareer hirshabeelle ahaan waana arrin in muddo ah lagu howlanaa agabkan keenitaankiisa kadib markii aanan codsiyo badan aanu u jeedinay ayagana kasoo jawaabeen waxyaabo kale oo ka badana intaan laga sugayo haddii alaha agoodalo uu ogolaado waa arrinka wasaarad ahaanka iyo state ahaan uu madaxweynaha hirshabeelle ali cabdullaahi saacid guulaawe iyo wasaaradiiba ay rabaan in si dardar wax loogu qabto ummadda ku nool reer hirshabeelle marka taas ay ahayd kan aan maanta aan la wareegnay waana arrin caawinaysa dadka danyarta ah ee beeraleyda ah si loogu adeego oo biyahan halakeeyey in wax loogu qabto ka wasaarad ahaan ay ugu shaqeeyaan ummadooda reer hirshabeelle loogu shaqeeyo intaas ayaana maanta kala wareegnay nalagu keenay airbortkii caasimada ku yaalay caasimada hirshabeelle degmadiisa jowhar ku yaala ayaa laga soo dejiyey ka wasiir ahaanna anaa la wareega ayagay dalkayga ay taagan yihiin maarayahii airbortka taliyihii ciidanka saldhiga ee degmada jowhar iyo saraakiil iyo askar kale iga socday oo arrintaasi laftigeeda kaalin ka qaatay lasoona soo gelbiyey gaaridii iyo qalabkii loogu talagalay wasaaradda beeraha si nabad ana ku nimid insha allah keliya waxaan sugeynaa in dadkii loogu shaqeeyo wasaaraddina hawshii loo soo ismiray ee inay ugu shaqayso loogu talagalay sida loogu talagalay ay ugu shaqayso dadka uguna adeegto dadkeeda iyo deegaankeeda iyo statka hirshabeelleba gaadiidka aada la wareegteen iyo agabka loogu talagalay in beeraleyda lagu caawiyo ee loogana hortago arrimaha fatahaadaha intee buu gaadhsiisan yahay faw aad kala wareegteen maxaa ahay gaadiidkani waa gaadiid macnaha oo hadda eh, in ay dadweynaha la siiyo loogu talagalay marka laga reebo ee mootooyinka gaarigani waa gaari loogu talagalay wasaaradda isbeshale wasiirka inuu ku shaqeeyo oo meelihii ay- ay ay laleeyahay eh, waxbaa ka bixi kara kormeero lagu someer lagu lagu tagaayo howlaha lagu qabo loo- eh, eh, eh, wasaaradda lagu fududaynayo lagu qabanayo oo loogu talagalay wasiirka inuu socdo waayo gaari gaadiidka mootooyinka iyo qalab kale mootooyinka laftigooda dhowr nuuc waayo kuwa kalena horey u yaaleen kuwa kuwa saddexda lug oo macnaha gaa- macnaha lehdaa jiro macnaha muxuu ahaa kuwa eh, xamaaliga gadaal oo alaabada laga raro kuwaan hadda saddexda mooto aan sheegayana waa kuwa laba mo- laba lugodleyda waaye ondo haddii aad taqaanid eh, kuwaas waaye waxa macnaha loogu talagalay dadweynaha waa agabyo kale ee caawinaya laakiin gaadiidka ma aha in oo oo oo oo dadweynaha beeraleyda loogu talagalay gaadiidkan waxaa loogu talagalay wasaaradda ka wasiirka inuu ku shaqeeyo oo meel weliba uu ku tago mootooyinkana in la bixiyo oo loogu talagalay dadkii macnaha en- en- en- en- en meelaha kormeeraya oo kale inta utegayo iyo howlaha fududaynayo in ay ayagana oo oo la siiyo oy meelaha ay ku tagaan webiyada meelaha biyaha oo in ay kasoo baxaan laga yaabo meelaha ay u baahan yihiin in biyaha laga cabo carabuuray u baahan tahay oo dhahayaan meelaha u baahan in hadda hawsha in laga qabtaa la leeyahay loo baahan yahay simbiri dhaqdhaqaaqa jiinka labadiisa webi iyo beeraha iyo meelihii barbalem laga soo sheego in loogu lagu loogu tago lagu talagali waayo gaadiidkan maanta la keenay hadduu allah u dalo galaado waa tahay wasiir marka aan eegno marka xaaladda ee, fatahaadda ee hirshabeelle dhowr mar bay soo noqnoqotay agabka ee, laydin soo gaarsiiyena dabcan waxaad sheegtay in uu bilow u yahay ee, sidii wax looga qaban lahaa xaaladda fatahaadda ee ka jirta deegaanada hirshabeelle bal agabkani muxuu ku- ku soo kordhinayaa xaaladihii taagnaa ee cakirnaa ee dhanka fatahaadaha Haya, xaaladda wuxuu soo kordhinaa waxay tahay agabkaana laftigeeda markaan ku leeyahay agab ayaa ka horeeyey kuwa kalena way ka dambeeyeen oo way soo socdaan sida lagu wargeliyay insha allah wuxuu fududaynayaa howlihii hori u socday ee la kari la'aa in meelaha qaarkood eh, lagu tago en- en- en lugta maxaa yeelay gabaarida islama geli karaan meelaha qaarkood kanna waa meel gaari loogu talagalay biyo iyo bacaadba inuu maro mootooyinkana sidaas oo kaleente waa mooto loogu talagalay meelaha yarka wadooyinka ee, surunka surunka ay yidhahdaan reer baadiya ama susuqa ay yidhahdaan inay kala haleexata loogu talagalay waxay fududaynaysaa marka howlihii meelihii inta la dhihi lahay oo lug lagu raad lug- lug- loo lugayn lahaa oo la socon lahaa in dhaqsa loogu tago ayay hawshan fududaynay howlaha kale oo wasaare oo macnaha dadka beeraleyda loogu talagalayna waxyaabo badan ayay ka caawinaysaa oo ka wasaarad ahaan maadaama dadkii xoogaa wax weliba ah hadda agabkii u bilaabday kuwa kale ka horeeyay kuwan sida hadda cagafcagafsida aan kuu sheegayna ay yimaadeen in ka- iskaashatooyinka la siiyo oo beerihii laga caawiyo haddii ay ahayd xagga falinta xagga kabaabeynta xagga abuurta intaasoo dhan way isku qabanaysa shaqooyinka xataa waxaa cagafcagafsida waxay samaynayaan xataa kanaalka webiga marayaan ee loogu talagalay waraabka haddii uu ay- buuxsamo ama uu macnaha cagaf uu noqdo oo ciid fadhiistaan isla asaga in uu uu ciid- ciidda uu ka qodi karo iska qodi karo uu faarbixisa la yihahda wixii wasaq ah wixii oo ciid ah oo meeshaasi xataa uu qodi karo si ay waraabkii beerahii keliya kanaaladii ay melihii loogu talagalay ay u gaaraan marka wax badan ay ka caawinaysa haddii insha allah sida loogu talagalay anakana aan ugu fulino ummadii loogu talagalay inay hawshaasi ka faa'iidaystaanna ayagana sida loogu talagalay ay ugu shaqaystaan hadduu allah wada ogolaado
wasiirka wasaaradda beeraha ee hirshabeelle maxamed cumar ciimoy oo ka hadlayey qalab ay maanta kala wareegeen hay-adda cuntada iyo beeraha ee faw ee qaramada midoobay kaasoo loogu talagalay arrimaha fatahaadaha iyo beeraha ee deegaanada hirshabeelle bandhiga waraysyada ayuuna u waramayey isaga ayaan ugu dambeeyey lahaan barnaamijkeennii caawa tan iyo intaan dib oodu kulmi doono waa barnaamijkii bandhiga waraysyada bahday ee halkan idinka soo gudbinaysay iyo farsamadii oo isku duuban oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo noolu kulantu wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu